أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان سير الأسد في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب
فيا أبناء الإسلام الغيورين في كل ركن من أركان الدنيا انصروا رسول الله ينصركم الله واقتصوا من كل من آذاه أو أعان من آذاه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إذا كانت حرية أقوالكم لا ضابط لها فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا يحزن أحمد كلا وربي لأجل محمد طاب الفناء weerar kasta oo lagu naafeeyo galada aad ayay ugu farxayaan muslimiinta qiimaha weerarka iyo mustawihiisa waxay ku xidhan tahay haddaba halka la beegsado xarumaha sharta iyo gaalnimaduna waa ay kala daran yihiin marka uu muslimku maqlo waxaa la beegsaday xarun caadaysatay caydaha iyo aflagaadada axadkii ugu sharafta badnaa aadanaha iyo rasuulkii ugu dembeeyey ee basharka waxaan shaki ku jirin in qofkaasi uu dareemayo farxad bogsiinaysa nabarradii ka soo gaaray meelkadhacyadii gaalladu kula kaceen nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam gugii labadii kun shan iyo tobankii gaar ahaan maalin arbaca ah toddobadii bishii koowaad ee janawari ayaa labo ka mid ah haliyada islaamka oo aysan marna taariikhdu ilaabi doonin u dhaqaaqeen fulinta weerar loogu argudaya suubanaha calayhi salaatu wasalaam wiilashan dhallinyarada ah oo dhab ka ahayd jecelka nebiga ayaa lagu kala magacaabaa siciid kawaashi oo afar iyo soddon sanno jir ah iyo walaalkiisa ka yar shariif kawaashi oo laba iyo soddon sanno jir ah waxay ahaayeen laba wiil oo walaalo ah oo wada dhashay asal ahaanna ka soo jeeda waddanka morocco ee dhaca galbeedka qaaradda afrika balse haystay dhalashada dalka faransiiska hadafkoodii oo u allah u dhabeeyey waxa uu ahaa in gaaladu ay tusaan in casri waliba uu nool yahay maxamed bin maslama muqadasaadka islaamkuna aysan ahayn wax lagu maadaysto waxay keligood u istaageen mas-uuliyad dusha u surnayd labada milyaar ee muslimiinta ah إن لله من بعد الصحابة رجال يأخذون بالثأر وينصرون الله ورسوله saxaabada kadib alle wuxuu leeyahay rag aarsada una gargaara alle iyo rasuulkiisa wallaahi waan kaga hormaraynaa saxaabada difaaca rasuulka waana kaga dayanaynaa difaaciisa maxamed ibnu maslamana waxaa noogu sugan ku dayasho taariikhdu hadday taqaan aws iyo khasraj alle waxaa u sugnaaday aws iyo khasraj kale mujaahidiinta geesiyaasha ahow wejiyadu way liibaaneen talow maxaan idinla socon waayey أيها المجاهدون الأبطال أفلحت الوجوه يا ليتني كنت معكم halyeeyadana waxay barqacad weerareen wargeyska ku canbaxay cayda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee shaarle ibdo xaruntiisa oo markaasi ku tiilay bariga magaalada baris ee caasimadda waddanka faransiiska wargeyskana waxa uu soo saaraa kartonis ama sawir gacmeedyo inta badan lagu dhaliilo laguna aflagaadeeyo ambiyada alleh oo ugu horreeyo nebigeenna sala allahu calayhi wasalam xadgudubyada saxiifaddana waxay isa soo tareen wixii ka dambeeyey sannaddii labadii kun labiyo tobankii xilligaas oo tafaftire loo magacaabay malcuunka gaalnimadiisu ay xirkaha goosatay ee stephen shorbinyer kaas oo alle mahadii ka mid noqday gaaladii allah uu gacmahooda ku cadaabay walaalaha reer kawaashi gaalkan ayaa ka mid ahaa shakhsiyaad ay si aad ah u doondoonayeen mujaahidiinta oo in badan ay ku raadjoogeen kuwaas oo sawiradooda horay ay u bahisay majalladda insbayer waxaana muslimiinta loogu baaqay in shakhsiyaadkaasi aragti lagu dilo maadaama xadgudubyadooda ay xuduudda ka talowday إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
weerarkan shaarle ibdo oo walaaluhu adeegsadeen toogasho waxaa ku dhintay labiyo toban ruux oo toban ka mid ah ay ahaayeen weriyaashii wargeyska oo ku jiray tafaftirahoodii halka labada kalena ay ahaayeen askar ka tirsan booliska faransiiska oo ilaalo gaara ka hayay xarunta wargeyska weerarkan ayaa noqday midkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee ka dhaca gudaha waddanka faransiiska muddo afartan sannadood ah howlgalka kadib walaalaha ayaa goobta si nabad ah uga tegey waxayna kaxaysteen gaarigoodii oo si xorriyada goobta uga dhaqaaqay waxay aadeen deegaanka damirton ongol oo afartan kilomitir dhanka bari oga beegan magaalada baris ee caasimadda waddanka faransiiska halkaasoo ay ku qafaasheen gaalo u shaqaynaysay madbacad deegaankaasi caanka ahayd maalin kadib weerarka ayuu shariif kawaashi la soo xidhiidhay telefishinka faransiiska ee b f m wuxuuna sheegay in howlgalkoodii barakaysnaa ay soo qorsheeyeen mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta iyaguna ay mujaahidiintaasi ka tirsan yihiin weerarkoodana ay ku difaaciyeen rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ninka soo qorsheeyey soona diyaariyeyna uu ahaa shahiidu dacwa sheekh anwar al cawlaqi oo ku shahiiday duqaymo maraykanku yeman ka fuliyey soddonkii bishii disembar ee sannaddii labadii kun koob iyo tobankii
annagu waxaan nahay kuwa difaacaya rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam aniga kawaashi ahaan waxaan nahay ergey ka socda ururka alqaacidada yemen halkaas ayaan u safray sheekh anwar al cawlaqi ayaa i maalgeliyey allaha u naxariistee saakay qof miyaad disheen annagu dilaa ma nihin annagu dilaa ma nihin ee waxaan difaacaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam annagu ma dilno carruurta mana dilno haweenka annagu ma nihin sidiinna oo kale idinku waxaad carruurta iyo haweenka ku dishaan ciraaq afghanistaan iyo suuriya annagu dhaqankaasi ma lihin waxaan leennahay ballan sharaf oo ah islaamka
ciidamada kumaandooska faransiiska oo watay helkabtarada dagaalka iyo gaadiidka gaashaaman ayaa laba maalin ku hareeraysnaa madbacadda ay haysteen walaalaha kuwaas oo maalintii dambe ku dhaqaaqay howlgal insaal ah waxayna awoodeen in gudaha madbacadda ku ridaan bambooyinka sunta ah ee dadka aragga tira maadaama ay yaqiinsadeen in walaaluhu aysan haysan qalabka laga xirto suntaasi taas ayaana sahashay in dagaal kadib ay halkaasi ku shahiidaan siciid iyo shariif allaha ka aqbalay shahaadadooda quburaha muslimiinta ee magaalooyinkooda ayaana lagu aasay فلا طابت لحب ذات يوم حياة بعده فيها يساء لعرض محمد ولنا مقام على أرض تضللها السماء أيحزن أحمد كلا وربي لأجل محمد طاب الفناء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منهم فداء intii uu howlgalku socday waxaa la joojiyey shaqadii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee charles de gol ee magaalada baris dadka deegaanka dimirton ongol ayaa iyaguna lagu amray inaysan guryahooda ka soo bixi karin madaxweynihii faransiiska ee xilligaasi faransa holland ayaa tegey qolka howlgallada ee wasaaradda arrimaha gudaha si isaga shakhsi ahaan uu u kormeero howlgalka maadaama xafiiskiisa eleze uu la soo joogi waayey ceebta ku dul habsatay dowladdooda oo isku sheegi jirtay inay tahay mid ka mid ah shanta quwadood ee ugu awoodda badan caalamka haddana u taagla laba wiil oo bartamaha magaalada baris ku dilay toban saxafi iyo laba askari welina hubkooda ku dhexaysta gudaha dalkaasi ciidamada faransiiska oo weerarka kadib beegsaday dhowr masjid oo ay muslimiintu ku lahayeen gudaha dalkaasi faransiiska ayaa sidoo kale xabsiga dhigay laba ka mid ah qoyska reer kawaashi kuwaas oo aysan jirin wax kaalin ah oo ay ku lahayeen howlgalka subaxii axadda oo weerarka laga joogo shan maalin ayay madaxda waddamada reer yurub iyo ururada caalamiga ah reer galbeedka isugu tegeen magaalada baris si ay ugu tacsiyadeeyaan faransiiska ugana qayb qaataan socod dheer oo loogu barordiiqayo gaaladii weerarka ku la'atay mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxaana warbaahinta la hadlay sheekh nasr bin cali al anasi allaha ka aqbalay shahaadadiisa kaas oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa mujaahidiintaasi islamarkaana xaadiray toddoba ka mid ah saaxaadka jihaadka caalamka shaqooyin kala duwanna u soo qabta islaamka iyo ehelkiisa أما عن غزوة باريس المباركة فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية duulaankii barakeysnaa ee baris haddaan nahay ururka alqaacida ee jasiiradda carabta waxaan sheeganaynaa howlgalkan annagoo u argudayna nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waxaan ummadda u caddaynaynaa in kuwa hadafka doortay qorshahana dejiyey islamarkaana maalgeliyey ay yihiin hoggaanka ururka iyagoo ajiibaya amarka alleh una gargaaraya rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam kadibna fulinaya amarka amiirkeenna guud ee asheikh ayman bin maxamed aldawaahiri xafidahullah isku xirka howlgalkan waxaa lahaa sheikh anwar alcawlaqi raximahullah kaasi oo nafta u keenay reer galbeedka noloshiisa iyo geeridiisa kadibba weerarkan waxaa fuliyey laba geesi oo ka mid ah geesiyada islaamka waa walaalaha shariif iyo saciid kawaashi raximahumullah بطلين من أبطال الإسلام هما الأخوين شريف وسعيد كواشي رحمهما الله تعالى mas-uulkii hore ee sharciga alqaacidada jasiiradda carabta sheekh xaaris annadaari alle shaadadiisaha ka aqbale ayaa weerarka kadib kelimadiisii aflaxat alwujuuh fariin ugu diray saliibiyiinta faransiiska wuxuuna ugu baaqay inay ka joogsadaan aflagaadada ka dhanka ah rasuulkeenna taasna ay badbaadadooda ku jirto haddii kalena ay ku bishaaraystaan amni darro أيها الفرنسيون إنه أولى بكم أن تكفوا عدوانكم عن المسلمين faransiisow adiga ayay kuu roon tahay inaad iska dayso gardarrada aad ku hayso muslimiinta si aad nabad ugu noolaato haddii aad diiddo ilaa waxaan ahayn dagaal ku bishaaraysta ilaah baan ku dhaartee ammaan heli maysaan inta aad la dagaalamaysaan alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta allahna waxa uu yidhi قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين والحمد لله رب العالمين weerarka kadib dowladda faransiiska ayaa go'aan ku gaartay in xarunta wargeyska la raro ilaa maantadan aan joognana lama oga halka rasmi ahaan uu ku shaqeeyo ila wareedyo amni oo ka tirsan dowladaha maraykanka iyo yemen ayaa sheegay in mid ka mid ah walaalaha reer kawaashi uu dhowr jeer yemen tegey intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun saddex iyo tobankii kaas oo ay sheegeen in markii hore uu qayb ka ahaa arday badan oo muslimiin faransiis ah oo waxbarasho u aaday jaamacadda iimaan ee magaalada sanca ee uu aas-aasay sheekh cabdilmajiid alzandani kadibna uu isagu u wareegay xerooyinka tababarrada ee mujaahidiinta alqaacido ay ku lahaayeen koonfurta iyo koonfurta bari ee dalka yemen oo ay ku xoogganaayeen mujaahidiinta alqaacidada jasiiradda carabta ila wareedyo faransiisah ayaa sheegay in walaalkan uu in badan ka qayb qaatay dagaaladii u dhexeeyey mujaahidiinta alqaacida iyo maleeshaadka shiicada ee xuusiyiinta yemen sannaddii labadii kun iyo siddeeddii shariif kawaashi ayaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey in dagaalyahano mujaahidiin ah uu u diray saaxaadka dagaalka ee ay ku hardamayaan saliibiyiinta iyo muslimiinta walaalkiisa siciid waxba laguma haynin balse kormeer adag ayay ku hayeen laamaha amniga ee faransiiska oo la socday dhaqdhaqaaqiisa ila wareedyo amni oo ka tirsan xukuumadda washington ayaa sheegay in magacyada labadan walaalaha ah ee siciid iyo shariif uu xilli hore maraykanku ku daray liiskiisa keedka amniga ee sirta liiskan oo ay ku jiraan in ka badan hal dhibic laba milyan ayaa ah mid dadka ku jira aan laga mamnuucaynin duulimaadyada
ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهبي هل من مزيد هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام